xiriirka kubadda cagta jubbaland oo ka duulaya horumarinta dhalinyarada xiiseeya ciyaarista kubadda cagta ayaa waxa ay magaalada kismaayo ka bilaabeen diiwaangelinta akadeemiyaasha ka dhisan magaalada kismaayo akadeemiyadu waa xarun loogu talagalay in lagu soo saaro ciyaartoy da'yara oo weliba sidoo kaleeta lagu barayo xirfado iyo aqoon sareeto loogu diyaarinayo mustaqbalka ciyaaraha waa xarun lagu kobciyo xirfadaha ciyaartoyda da'yarta waxaa lagu siiyaa tababaro joogta oo casri ah waxaana loo tababaraa anshaxa iyo xirfadaha iyo shaqo wadaag inay ku noqdaan ciyaarista kubadda cagta iyo in dhallinyarada loo diyaariyo heer qaran iyo weliba heer caalami xiriirka kubadda cagta jubbaland oo ka duulaya arrimahaasi ayaa waxay bilaabeen diiwaangelinta akadeemiyaasha ka dhisan magaalada kismaayo haddaba qaar ka mid a mas-uuliyiinta akadeemiyaasha ka dhisan magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey diiwaangelinta loo sameeyey iyagoo sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin diiwaangelinta ay u sameynayaan xiriirka kubadda cagta jubbaland bismillaah magacaygu aadan qasin cali waxaan ahay tababaraha akadeemiyada manchester aris xiriirka si fiican ay nagu shaqeeyeen wayna ku mahadsan yihiin xiriirka kubadda cagta jubbaland si ay dhalinyarada u dhiirigelinayaan anigoo ah yuusuf xasan cali oona kaftan city star ah maanta akadeemiyadaan soo aaday waxaa lii diiwaangeliyay ciyaartooydeeda bismillaah magacayga bashir xuseen cabdiaajir oo kumay caleb isbanbada waxaa maanta soo booqda fiiska ururka kubadda cagta jubbaland waxaan diiwaangelisanayaa ciyaartooydeeda oo matalayso akademiyada alfuza waa mahadsantihi ururka kubadda cagta jubbaland asalaamu calaykum waraxmat waraxmatullahi wabarakaatu magacii waa cabdulaahi maxamed maxamuud waxaa macalinka tiimka leh gudoomiyaha maanta waxa u maanay diiwaangelinta oo akademiyadda oo jubbaland maasha allah si wacan si sharaf leh nagula soo dhaweeyey aniga ku bilaab maxamed ibraahim oona ka socda akademiyadda basra maanta urur kubadda cagta jubbaland waxay noo soo dhaweeyeen si fiican waan u mahad celinayna waxay noo diiwaangeliyeen balaayaro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacii maxamed dahro macalin ka tirsan akademiyadda midnimo waxaan ugu mahad celinaa xiriirka kubadda jubbaland aad iyo aad ugu mahadsantiin sidaan uga shaqaysan si kastaba ha ahaatee diiwaangelinta loo sameynaya akadeemiyaasha ka dhisan magaalada kismaayo ayaa loogu talagalay in lagu ogaado tirada rasmiga akadeemiyaal ee ka dhisan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland